dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgala magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta bulshada ay kala kulmaan cudurka kaduudyaha waxaana dhakhaatiirta sheegeen in xanuunkani uu ka mid yahay cudurada faafaa doctor axmed nuur oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar ka howlgala ayaa tilmaamay in bulshada ay ka fogaadaan in aysan isticmaalin kaniini marka ay isku arkaan xanuunka kaduudyaha maadaama uu ka mid yahay cudurada halista dhammaan macluuba ay bulshada inay gaarsiin cudurkaas hoortag uu leeyahay laga hortag oo ah hoortagiisa wuxuu yahay meelaha biyaha ay fadhiistaan in nadiifay noqdaan aan loo baahan yahay bulaacadaha guryaha in la nadiifiyo dhammaan marag daneecada la xigto aan loo baahan yahay waxaa soo gudbiyo musliin daneecada soo gudbiso fayraskaas so waxaa loo baahan yahay marka hoortagka la sameeyo bulshada la gaarsiiyo dadaa waxay u qaadanayaan daawooyin loogu talagelin ay qaadanayaan eebaha caafimaadka weydiiyaan oo rabaa xanuunbaabyaal keliya la qaataa cudurka kaduudyaha waa khatar caafimaad oo lagu hortagi karo haddii la raaco talooyin caafimaad iyo nadaafad bulshada jowharna waxaa laga baaqay in ay ka feejignaadaan kana qayb qaataan dadaalada lagu xakameynayo cudurkaasi waxaana jira dadyo tiro badan kuwaasi oo la daala dhacaya xanuunka kaduudyaha